madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka hirshabelle markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha adag ee horyaala dowlad goboleedka hirshabelle waxaa la magacaabay xubnahan cusub ee golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabelle kow xildhibaan ismaaciil maxamed nuur waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah labo xildhibaan doctor cabdulaahi abubakar xuseen waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta saddex mudane saalax maxamed xasan waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta afar xildhibaan maxamed cabdalla cali waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada shan xildhibaan cabdinaafac macalin rashiid waxaa loo magacaabay wasiir ku-xogeenka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka hirshabelle fiiro gaar ah dhammaan wasiiradii horey u hayay xilalkaas waa laga qaaday xeerkan waxa uu dhaqan gelayaa marka uu saxo madaxweynaha dowladda hirshabelle waa uu naseexay oo sidaas ayuu ku dhaqan galay